نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب إنه
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan qodobada maanta aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah qormo ka hadlaysa sideed u xifdin kartaa qur-aanka kariimka qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah xalaqaad taxane ah oo ka hadlaya siirada rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maqaal diraya fariimo ku socda mucallimiinta dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka waxaan meesha ka marnayn taxanaheennii wabilwaalidiin ixsaana ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
نورنا دستورنا ونظام الوجب نورنا دستورنا ونظام الوجب وسواه لم نجد أو نرم من مذهب وسواه لم نجد أو نرم من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب
waa hagaagga mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horrayn waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa xalqada soddon iyo saddexaad ee taxanaha wabilwaalidayn ixsaan ah waxaana halkan ka soo jeedinaya ashaykhu alwaalid cabdulilaah abu khaalid
أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعياني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وحين كسو جري تحانيه إني أها وبالوالدين إحسانا قبا قبا أيونا كدوي هاي وحن كسو هذا اللي سيدا لبادا والد أمدنيهن إن لو سما فلو وباهر لو نقضو تا وحا كدن بيس هدنا قفق عاقة ولبادا والد مالتي كعاصية كدقات كاذا dhibaatada uu la kulmayo adduunka iyo aakhira labadaba iyo inuu maarata xagga ilaahay ilaahay uun xariistiisa ka fogeeyey ayna kabiiro weyn tahay dembi weyn tahay arrintaas oo min ay tahay min almuubiqaadka ay ka mid tahay baynu soo sheegnay kitaabkuna gabagaba ku dhow yahay marka waxaynu insha allah ka hadli doonaa labada darsi ama saddex darsi soo socda waxaan ka hadli doonaa axkaam googoosa oo ku saabsan labada waalid maarata sidaa loola dhaqmayo iyo xaq ay leeyihiin iyo haddii arrintaas u dhacdo maxaa la samaynayaa marka su-aasha u horreysa waxaa weeye la isweydiinayo eh, aabbuhu ama waalidku hooyadii aabbaha mid kastaba ha ahaadee hadduu hadduu qofka uu ku sameeya qadaf qofka uu dhalay hadduu ku tuhmo matalan zina oo kale zani ku yidhaahdo waxaynu ognahay haddii labada qofkii qofkii saa sameeya in la xado oo siddeetan jeeda lagu dhufto siddeetan karbaash marka waalidku hadduu saa sameeya isaga ma la xadinaya oo ma lagu dhufanaya marka kitaabka loo yaqaano almawsuuca alfiqhiya oo fiqiga ka hadla eh, wuxuu leeyahay hadduu aabbuhu waalidku ama hooyadu ay qofka ay dhaleen ay qadfaan oo yidhaahdaan maaragtay waa zinay wax ku- eh, ku ku yidhaahdaan oo sharafkiisa wax u dhimaan culammadu waa isku ikhtilaafsan yihiin odayga ma ama qofka ama hooyada ma la xadaya xadka ma lagu oogaya mise lagu oogi maayo nimanka eh, madaahibtu eh, islaamku dan waa taqaanaa afar baa ugu caansan Eh, marka xanafiya iyagu waxay leeyihiin iyo maalikiya iyo shaaficiya saddexdaas iyo xanaabila afartaba ha kala reebin waxay leeyihiin arrinkaana qowlkaasna waxaa kaloo la qabaa eh, taabiciga weynaayo cadaa ibnu rabaax iyo xasan albasri baa la qabaa waxay leeyihiin annahu laa yuxaddu alwaalidu biqadfi waladihi biqadfihi liwaladihi aabuhu hadduu wiilkiisa maarata ama gabadhiisa uu sino ku maarata ku idlaaqo oo ku yidhahdo zaaniya yaa zaani uu yidhahdo maalan waxaa laleeyahay xadka laga oogi maayay leeyihiin qolyahaasu waxay u qiyaasayaan eh, waxaa xadiiska ku yimi hadduu aabuhu dilo ilmihiisa inaan loo qisaasayn marka waxay leeyihin haddii dilkiiba loo qisaasi waayey wixii ka sokeeyana loo raaci maayo marka loo xad xad lagu oogi maayay leeyihiin saasay leeyihiin marka waxaa le wiilkii waa ilmaha la qadfay waxba laga soo qaadi maayo qolyahaasoo leeyihiin marka shaaficiyada ayaa mar kale kusoo noqotay waxay leeyihiin haddii maaragtay lagu gaabsado xadkii ma hadii laga ogi waayey oo xadkii rasmiga ahaa ee sharcigaha lagu ogi waayey waa la tacziirinaya tacziir baa jira oo dhibta waalidka loo geystay dhibta wiilka loo geysta ama ilmaha la dhalay loo geysto saa lagu dhaafi maaye tacziir baa lagu oogaya bay leeyihin waalidka wax dhalay hadduu qadaf sameeyo sidoo kale xanafiyana taa way la qabaan tacziirka way la qabaan oo waxay leeyihiin hadduu maaragtay aabuhu qaayo welidka wuxuu dhalay uu caayo oo ku xadgudbo oo qadfo waxay leeyihiin tacziir baa mudan yahay markaas laakiin sideetankii xadka hayada lagu oogi maayay leeyihiin wixii uu qaadigu garto ama xaakimku garto unbaa lagu lagu ciqaabaya bay leeyihin maalikiyada nimanka la yihahda iyaguna waxay leeyihiin wiilku wuu dalban karaa in aabihii xadka lagu ogo hadduu aabihii sharaftiisa wuxu dhimo wuu dalban karaa aabaha iyo hooyada waxay u geysteen wuu dalban karaa wuxuu leeyahy halayga argudu odhan karaa ama halaygu fuliyo xadku odhan karaa waxaa kaloo arrintaa qaba taabicigii weynaa ama maaragtay khaliifadii alkhamis cumar ibn cabdilcaziiz baa arrintaa qaba imaam abu thawr lihadaa qaba ibnu mundir baa qaba waxay soo qaadanayaan marka qolyahan waxay leeyihin iyagu waa xadkaa lagu oogayaa aayaddan ay soo qaadanayaan waxay leeyihin lama kala reebin aayaddu waa caam والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة بيسوق جليان مركا لما كلا ريبين والد لما ريبين آيات وعام بيليهن سيدو كلا وحيليهن حدكم مدي ديو قرابضو حدكم مجو جنسو قرابضو مثلا حدكي والو اوغي حتى مثلا قفك قريبك هدو كسينيستو خفلو قرابديسا أما محرم كيسا حدكي والو اوغي تانا سيدو بيلامتهاي مركا وحيليهن odayga ama hooyada maaragtay qadafta ama wuxuu dhinta ama sharaf cirdigiisa meel kaga dhacda ilmaha xadka waa lagu ogaya bay qolyahaasu leeyihiin aayadda ayay ku dhegeen iyagu caamkeeda oo ilaahay uu leeyahay waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum thamaaniina jalda dadkii oo dhan waa la israaciya waxba kala reyn bay leeyihiin maalikiyadu waxay markale leeyihiin haddii maaragtay labada waalid xadka lagu fuliyo marka wiilku ilmaha ilmaha aabihii maaragtay in xadka lagu fuliyo dalbaday faasiq buu noqonayaa shahaadana laga aqbali maayo oo markhaatigiisa la qaban maayay leeyihin ibni mundir sheekha la yidhahda isagun raxmatullahi aleyh wuxuu leeyahay hadduu maaragtay uu wiilku isagu uu noqdo ka wax qadfaya oo aabbaha iyo hooyada wax ku tuhma isagu awal isagaa la rabay isaga wax laga sheegay lakiin maanta hadduu isagu labadii waalid wax ka sheego oo wixii dee aan banaanayn zinadii uu ku tuhmay isagaa markhaati haysan isaga waa la xadiyay kaa isaga xadka waa lagu fulinaya ilmaha la dhalay isaga xadka waa lagu oogayaa qowlka waxaa la qabaa cumar ibn cabdilcaziiz baa la qabaa malik baa la qaba ibnu anas imaam almaalik baa la qabaa dad kalena way la qabaan qowl kale maalikadu leeyahy leeyahy xadka lagu oogi maayo laakiin sida saxaa waa lagu oogaya xadka siday qabaan marata cumar bin cabdilcaziiz iyo iyo maaragtay iyagoo daliilka haysta ayadda u adeegsanaya sheekha hadda mucaasiriinta ka mid a layaha sheekh saali maxamed saalix bin cuthaymiyiin isaga markii la weydiiyey wuxuu leeyahay waxaa saxa qadafka uu aabuhu wiilka ilmaha sharifsa u dhimayo ee ku xadgudbaya ee zine ku tuhmayo waa la xadayaa bu xadka laga oofinayaa buu leeyahay saasuu leeyahay haddaynu nidhaahna w xaqaas waa xaq ilaahay oo dee lama dhaafi karo ilahay baa maarata xadeeyey oo yidhi qofkii qof kale sina ku tuma halla ha lagu oogo xadka ha lagu oogo oo hala karbaasho ilaah baana yidhi marka haddaynu xaq ilahay kasoo qaadnana waa xadkii waa lagu oogayaa haddaynu nidhahna waa xaq aadam iyo qofka la qadfay baa dhaafi karana hadduu dalbado waa loo waa la xad isagana waa loo loo ciqaabayaa oo maxaa xadka waa lagu oofinayaa buu leeyahay marka wuxuu leeyahy waalid qofka wax dhalay awood kuma leh inuu inuu ilmihiisa suu doona ka yeelo ila ilmaha qudhiisu waa qof islaama oo mudan in maaragtay in la maamuuso aan lagu xadgudbin marka wuxuu leeyahay haddaynu nidhaahno xaqan aadami baa iskale oo wiilkan wuu ka tanaasuli kara aabihii lama xadi karo odhan karaa waxaan leenahay marka waladka waalidka ama waladka dheh kala dhalay waxaa weeye xaqiisu ma dhacayo oo ma la odhan maayo isagaa dhalay si doona hau galo ha iska caado markuu doono wuxuu doona ku tuhma lama dhahayo marka xaqiisu isagay ku xidhanta hadduu dalbado waa loo xadeeya odaga waa loo qisaasaya waa loo maxaa waa loo xadki waa lagu oofinayaa haddaynu nidhahna waa xad ilaahay xuduudda ilaah baa iska laho iyada waxna ma dhaafi kartana dee markaana waalidkii xadka waa lagu oogayaa haddaynu kasoo qaadno inuu xaq ilaah yahay oo bini aadamka matalan uusan lu kulahaynba ama uusan raad kulahaynba saasuu ibnu cuthamaynna leeyahay raxmatullahi caleyh laakiin ilmihii la dhalay isaga hadduu labada waalid mid ka mida uu waxaa ku tuhmo oo ku yidhaahdo kelmadaa xun aabihii hadduu zani ku yidhahdo ama hooyadii ku yidhahdo zaniya ku yidhaahdo waxay leeyihiin ibnu mundur iyo ragga lamid a hadduu aabihii ama awowgii ama xataa awowayaashii hore dadkii asalkiisa ahaa hadduu maaragtay uu arrintaa ku tuhmo oo ku yidhaahdo oo ku dhawaaqo kii wa- kii la dhalay isaga waxa weye xadka waa lagu oofinayaa weli waxay soo guuriyaan ijmac inay arrintu tahay bay soo guuriyaan oo wuxuu leeyahay ibnu mundir wuxuu leeyahay wa ajmacuu calaa annahu idaa qadafa arajulu abaahu aw jaddahu aw axadan min ajdaadihi aw jaddatihi bizina faina calayhi alxaddu kii wixii dadkii dhalay aabihii hooyadii awowayaashii ayoyooyinkii waxaa ku tuhma isaga xadka waa lagu oofinaya nimanka oo madhaba xanaabila la yidhaahdo iyagu waxay leeyihiin laa yuxaddu biqadfihi abaah kii yara aabihii hadduu qadfiya lama xadka lagu oogaya bay leeyihin kuwaas qolada iyagu meel kale aadeen ninka la yihahdo al- almirdaawi wuxuu leeyahay raxmatullah caleyh wayuxaddu alibnu biqadfi kulli waaxidin minhum cala asaxiixi min almadhab madhabkooda waa la xad wiilka waa lagu hadduu aabihii hooyadii ama waalidka wax ka sheego xadka waa lagu oofinaya laakiin ra'yi kale ay qabaan oo qaarkood waxay leeyihiin ma lagu oogayo waxaa kaloo la yidhi laa yuxaddu biqadfihi abaahu aw akhaah aabihii iyo walaalkii hadduu waxaa ku tuhmo xad lagu oogi maayana ra'yi kalaa qaba laakiin cumuum ahaan markaynu soo ururino arrinta waxaa raajixa waa weeyaan ilmihii la dhalay ee faraca ahaa ee isagu dadkii asligiis ahaa iyo aabayaashii iyo ayadii iyo awowayaashii dadka wax ka sheega isaga xadka waa lagu oofinayaa waxa weeye xaddu qadaf baa lagu oogayaa sideetankii jeedel baa lagu dhufanaya sideetankii karbaash baa lagu dhufanaya isaga waxaa kaloo oo ay ka hadlayaan culimmadu hadduu aabuhu wiilka dilo ama ilmuhu dhalay uu dilo ma loo qisaasayaa taasna way ka hadlaan waxay leeyihiin idaa qatala alwaalidu waladahu faqad dahaba aljamhuuru alfuqahaa ilaa annahu laa yukhtasu minhu jamhuur alfuqahaa waxay leeyihiin aabuhu hadduu ilmaha dilo loo dili maayo saasay qabaan marka waalidku waxay leeyihiin loo dili maayo ilmuhu dhalay hadduu dilo sidoo kale awoogu waxay leeyihiin loo dili maayo ilmuhu awoogu ahaa hadduu dilo saasay leeyihiin inkastoo darajadu hataa is- wiilkiisa wiilkiisa hadda wixii sii hataa uu maaragtay farax hoose yahay loo dili maayay leeyihiin waxay leeyihiin eh, ama gabadh ilmahan ay maaragtay iyaga wax ka sheegayaan ama gabadhoodu ha dhasho ama wiilkoodu ha dhalo ilmihii maaragtay maxaa la yidhahdaa oo la dhalayo faraca ahaa hadduu qofku dilo qofka waalidka uu dilo ama awowgu dilo ama iyadu disho loo qisaasi maayo ayay qabaan kuwana waxay ku waxay xujo ka dhigteen xadiidkii ibnu cabaas uu sheegay radia allahu canhuma oo nebiga kasoo wariyey uu yeele- uu leeyahay can nabiy sal lla ly slam qaal laa yuqtalu lwaalidu biwal- bilwaladi xadiiskaasay ku dhegan yihiin laakiin xadiiska hadhow baan arki doonaa xoogaa dhaliilaa jira ama waxaa jira xadiiska xoogaa dad baa daciifiyey laa yuqtalu alwaalidu bilwaladi qofka wax dhalay qofkii uu qofkii uu dhalay haddii uu dilo loo dili maayo iyo xadiiskaasuu leeyahay hada wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف
لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب waa hagaagga qaybaha hore ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla maraynaa markana waxaad ku soo dhowaataan xalqada koobaad ee taxanaha xubinta siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam xalaqaadkan ayaa horay ugu baxay barnaamijka tarbiyada carruurta waxaan idinkugu soo celinay si aad uga faa'iidaysataan waxaa halkan inooga soo jeedinaya cabduraxmaan badar محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا maadaama siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay tahay midda ugu weyn ee hagaajisa nufuusta u xanqaltaagaysa kheyrka sidoo kalena ay tahay madrasada ugu weyn ee iimaanka awoodda leh ku talaalaysa carruurta soo korayso ayaan aragnaa inay muhiim tahay inaan u soo gudbinno carruurteena duruus ku saabsan siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam annagoo isku dayi doona inshaa allah inaan kusoo gudbinno luqad la wada fahmi karo waxaan jeclaysanay duruustan taxnaha noqon doonto inaan kusoo qaadanno barnaamijka tarbiyada carruurta mukhtasarka kitaabka weyn ee nuurulyaqiin ee uu qoray allah u naxariistee sheekh maxamed alqudari haddii aan ka hadalna waxyaabaha aan ku dooranay kitaabka nuurulyaqiin maadaama ay jiraan kutubo badan oo laga qoray siirada waxay tahay in kitaabkan uu riwaayahaan ictimaadiyey kitaabka iyo sunnada kana fogaaday kutubo badan oo laga qoray jaanibkan oo aan lahayn xigasho iyo masder ay wax ka soo qoreen waxaan rajaynaynaa insha allah in carruurta ay ka faa'iidaysan doonaan sidoo kalena waxaan waalidiinta ka codsanaynaa inay u dheg yeeshaan darsigan oo ay isku dayaan inay carruurtooda ku barbaariyaan siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii aynu nahay muslimiin uma baahi qabnin inaan carruurteena uga sheekeenno taariikhada falsafaadii griiga rumaaniya iyo faranjida waxaan haysanaa taariikh wanaagsan oo diiwaan gelisay nolosha qofkii ugu wanaagsanaa ee soo maray adduunkan oo na baray inaan ku dadaalno camalka wanaagsan lana imaana sabar iyo sugnaan u naxariisana mu'miniinta kuna ad adkaana cadowgeena waana nololna bartay xigmad iyo maamul wanaag kaasuu ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam caruuray mar kastoo aad maqashaan magaca rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku saliya maxaa yeelay waa xaqa uu nagu leeyahay nebigeena inaan ku salinno sala allahu calayhi wasalam inshaa allah dersi walbo markii aan dhammeedna wuxuu yeelan doonaa su-aalo lagu kala ogaan doono in carruurta ay fahmeen dersiga iyo in kale waxaana ku soo qaadan doonaa dhammaadka cashir weliba haddii aan ka gudubno hordhacaas yar oo aan gudaha u galno dersigeena ku saabsanaa rasuul siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa rasuulkii loo soo diray jinni iyo insi dhammaantood waana nebigii ugu dambeeyey uu allah soo diro waana imaamka iyo hurmuudka dhammaan rasuushuu allah soo diray wuxuu la yimid diinta islaamka oo ah diintuu allah ugu raali noqday in lagu dhaqo adduunkan waxayna shariicada rasuulka uula yimid ay nasakday dhammaan shareecooyinkii ka horeeyey rasuulkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuuna sab'ahaan ku abdirsadaa quraysh oo ah qabiilkii ugu wanaagsanaa ee degi jiray magaalada makatul mukarama waxayna nebigeena abtirsiimaysa gashaa nebi ismaaciil oo ahaa in ibraahim calayhim assalaam aabbaha dhalay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu magacaabaa cabdullaahi bin cabdimudalib bin haashim bin cabdimanaaf bin qusay binu kilaab hooyadiisana waxaa lagu magacaabaa aamina bintu wahab bin cabdimanaaf bin zuura binu kilaab waxayna abtirsiimada aabbaha dhalay rasuulkeena iyo hooyadiisa ku kulmaan awowaha shanaad oo ah kilaab nabiga sala allahu calayhi wasalam aabihiisa wuxuu dhintay isagoo caloosha hooyadiisa aamina ku jiro laba bilood taas oo ka dhigan in uu rasuulkeena kusoo koray agoonnimo haddii aan ka hadalna dhalashada rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu maalinimo isdhiin ah oo ay ku astaysan tahay labayo tobankii rabiicul awal sanadkii caamulfiil rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku dhashay magaalada barakeysan ee makatul mukarama caamulfiil ama sanadkii maroodiga waxaa magacaas loogu bixiyey in boqorkii xabashida uu sanadkii uu dhashay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ciidamo aad u badan oo maroodiyaal wato u soo diray kacbada si ay u dumiyaan allahna wuu difaacay kacbadiisa ciidankii soo duulayna wuu halaagay hooye aamina ka gadaal waxaas nebiga sala allahu calayhi wasalam nuujisay thawaybat alislamiya oo ah haweeney u shaqaynaysay rasuulka adeerkiisa oo lagu magacaabo abi aalib kadibna waxaa nuujisay xaliimatu sacdiya ilaa uu da'diisa ka gaartay afar sano waxaan intaas kusoo gabagabaynaynaa carruuree darsigii koowaad ee sirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo kunto dambe iyo toddobaadku soo socdo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نورنا دستورنا ونظام يروج به نورنا دستورنا ونظام يروج به qaybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla maraynaa markana waa maqaal diraya fariimo ku socda mucallimiinta dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka waxaana maqaalkan inoo soo jeedinaya wariyahayna moxamed amiin في واحة القرآن وسبعه المثاني قلوبنا تنير وروضنا نضير بالفرح العلوي ونوره الزكي maqaalkan kooban waxaa lagu daabacay janaal telegram ah oo lagu magacaabo faydul khawaatir wa qaydunawaadir waxa ayna ku socotaa macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka maqaalka oo lagu lifaaqay warqad cad oo aan waxba ku qornayn ayaa ku bilaabanaya macallinka qur-aanka dhigow waxaa laga yaabaa in warqadan ay kula noqoto mid iska cad oo keliya laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay waa sida ay noqon doonto warqadaada maalinta qiyaamaha marka ay howsha barista qur-aanka kariimka ay ka maaranto ixtisaab oo ay kula noqoto oo keliya inay tahay shaqo aad biilkaaga ka dhacsato oo aad ka hesho mushaarkaaga billaha ah macallinka qur-aanka dhigow hawshaadu ma ahan mid sahlan shaqadaaduna ma ahan oo keliya howl la qabto mana la mid tihi dadka kale ee shaqaalaha ah maxaa yeelay qalbiga aanu wax qur'aan ah ku jirin waxa uu la mid yahay guri burbursan marka ma ku fikirtay hawshan markii uu allah kuu doortay oo uu ku waafajiyey kaana dhigay mid quluubta dadka ku camira qur'aanka kuna qurxiyo hadalka allah subxaanahu wa tacaalaa macallinka qur'aanka dhigow ma tihid mid fudud haddii waddada oo laga leexiyo dhibaatada ay tahay sadaqo ka mid ah iimaanka bal ka waran adigoo jahliga mugdiga iyo baadinimada ka leexinaya nolosha aadanaha oo baraya kitaabka allah oo ah halka laga helo qayr weliba barako kasta iyo sarrayn nooc weliba ah macallinka qur'aanka dadka barow waa lagama maarmaan in aad dib u eegis ku samayso qaabfikirkaaga bal suurayso halka aad ku dambayn doonto konton sano ama lixdan sano kadib marka lagugu rogo carrada oo lagu aaso ma ka mid ahaan doontaa dadka qur'aanka aad cumrigooda ugu bixiyey oo xujada uu u noqday oo uu raalli ahaanshaha allah u hogaaminayo ama waxa aad ka mid ahaan doontaa kuwa uu xujada ku noqon doono oo uu u kaxayn doono naarta walciyaadu billaah macallinka qur'aanka dhigow waa liibaan weyn maalinka saaxiibkaaga macallinka ah isagoo xidhan taajun nuur lagu odhan doono qur'aanka akhri kala dhigdhig sida aad adduunyadaba u kala dhigdhigi jirtay jannadana kor ugu soco darajadaadu waxa ay ku eg tahay aayadda ugu dambaysa ee aad ku joojiso marka macallinow ma isku diyaarisay maalinkaasi mise waxaad isku aragtaa inaad tahay shakhsi hamigiisa ugu weyn uu yahay lacagta uu qaato dhammaadka bisha walaalkayga macallinka ohow kani waa qur-aan ku qoran kitaab sharaf badan oo aanay ku dhex jirin wax baadi ah allah casa wajalana uu soo dejiyey
إلا بنور الذكر يجلو يوم الفكر في واحة القرآن وسبعه المثاني في واحة القرآن وسبعه المثاني في واحة القرآن وسبعه المثاني inaad hanato oo aad gaarto qalbiga ardaygaaga ayaa ka muhiimsan in aad gaarto caqligiisa ardayga ku jecel ayaa ka faham fiican kana waxqaad wanaagsan ardayga aan ku jecleen marka laga hadlayo hawsha tarbiyada iyo waxbarista allah ayaan kugu dhaariye ii sheeg bal natiijada aad ka sugayso ardayga aragtidaada neceb ardayga adiguna aad lacnado isaguna ku habaaraya ardayga markaad ka hor timaado niyadda iska odhanaya allow dhinac iga mari macallinka ardayga alle kaa magangalaya adiga iyo madrasadaada iyo xalaqaadka qur'aanka adiguna aad ku qanacsaneen hawsha aad hayso oo mar weliba aad isleedahay allow hawshan iga dhex bixi mar dambe kuma soo laaban doonee si kooban ardaygu da' weliba ha jiree waa inuu ku jeclaado adiguna waddo weliba oo aad jeceylkiisa ku hanan karto samee markaasi wixii ka dambeeya haddii aad baarto wax weliba may ahaato xitaa luuqadda ya'juuj iyo wama'juuj waxaad arki doontaa inuu si fudud oo dhaqsi ah wax ku xifdiyo xitaa haddii aad ka dalabto indhihiisa midood waxaad arki doontaa inuu ku siiyo haddaad wax fartana waxaad arki doontaa inuu si fudud kuu adeeco xilligaasi ayayna howsha waxbarista iyo tarbiyada noqon doontaa mid fudud oo qurux badan aadna u wanaagsan wallaahu lmustacaan
يا كتاب الله يا مؤنسي وملاذيا يا دليلا فيه أدرك ما علي وما ليا سمت من maqaalkan oo ku qornaa luuqadda carabiga waxaa lagu daabacay janaal telegram ah oo lagu magacaabo faydul khawaadir wa qaydunawaadir annaguna waxaan u soo tarjumnay si fariimaha ku jira ugu faa'iidaystaan macallimiinta dugsiyada qur'aanka iyo macaahidda sharciga ah oo lafdhabar u ah bulshada islaamiga ah
الله حسبي أن تكون المنجيا جنة تلك المعاني عشتها قبل الجنان رحلة في كل آية خطها هزت كياني جنة زادنا طول المدى والعلا في الحيقة نورنا عبر الزمان خير ذكر وبيان
qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markan waxaad ku soo dhowaataan qormo ka hadlaysa sidaad u xifdin kartaa qur-aanka kariimka waa qormo kooban oo aan ku soo gudbinayno labaatan arrimood oo laga doonayo qofka raba inuu xifdiyo qur-aanka kariimka ciwaana looga dhigay sideed u xifdin kartaa qur-aanka kariimka waxaa jira su-aal inta badan ay suuragal tahay in la weydiiyey aniga ama adiga taasoo ah sideen u xifdin karaa qur-aanka kariimka waxaan si kooban ugu leenahay qofkaasi saa'ilka ah haddii aad tahay qof si dhaba u doonaya xifdinta qur-aanka kariimka waxaa lagaa doonayaa inaad raacdo arrimahan soo socdaa kow waa inaad niyaddaada allah casa wajalla u saafi garaysaa barataana fadliga laga helayo qur-aanka iyo xifdintiisa sidoo kale fadliga ehelkiisa iyo aadaabta laga rabo kuwa xambaarsan qur-aanka labo waa inuu qofku go-aan gaaro lana yimaado hansare xadido hadafkiisa oo ah inuu dhammeeyo xifdinta kitaabka allah tabaaraka wa tacaala si dhammaystiran iyo inuusan degdegsan kamira dhalinta arrintan sababtoo ah qofkii si duuduub ah uga taga xifdiga isaguna waa uu ka guurayaa saddex waa inuu dejiyaa qorshe ku habboon xifdigiisa maalinlaha ah haddii ay tahay inta uu qaadanayo iyo qaabka uu u xifdinayo intaba jeer uusan ka tegin maalinna haddii ay xataa la soo deristo xaalad xaaladaha ka mid ah sababtoo ah xifdigu waa uu fudud yahay laakiin joogtaynta ayaa ah mid adag afar waa inuu xadido wakhtiga uu qur-aanka xifdinayo iyo booska ama makaanka uu u dooranayo ee munaasabka ku ah intaba waana inuu iska sugaa intii suuragal ah shan waa inuu xadidaa habka gaarka ah ee uu la tacaamulayo musxafka lix waa inuu gudagalaa xifdinta qur-aanka isagana tagaa dib u dhigidda xataa haddii uu bilowga hore ku cuslaado maxaa yeelay xifdigu waa sida alamintada jirka lagu dhiso oo kale mar weliba oo uu qofku badsado islamarkaana joogteeyo waa ay qurxisaa toddobo waa in inta aad xifdisay kaa saxaa sheekh mudqin ah oo aqoon u leh tajwiidka ijaasana ka haysta culimmada xilligiisa nool caqiidadiisu fayowdahay akhlaaq wanaagsan intaa kadibna waa inuu si joogto ah qofku u dhegaystaa qiraa'o tajwiid ah oo saxiixa ah siddeed waa inuu qofku fahmaa aayadaha qur-aanka ee uu akhrinayo islamarkaana xoogga saaraa arrinkaas sidoo kalena ku tadabburaa isagoo kaalmaysanaya tafsiir mukhtasar ah ama aad loo soo koobay si uusan uga mashquulin xifdiga sagaal waa inuu ku akhriyaa cod sare islamarkaana isku dayaa inuu aayad aayad u xifdiyo isagoo marka uu aayad xifdiyaba tan kale ku xirayaa kuna celcelinayaa sidaasi ayuuna ku wadayaa inta kale ee xigtaa waxaa sidoo kale laga doonayaa inuu ugu diyaargaroobo arrimahaas dhammaantooda qalbi jooga dahaaro iyo inuu ilaaliyo aadaabta looga baahan yahay qofka akhrinaya qur-aanka kariimka toban waa in inta uu xifdiyey ay ka dhegaystaan shaykhiisa dad aan ahayn sida ehelka iyo asxaabta kow iyo toban waa inuu muraajaceeyaa inta uu xifdiyey islamarkaana kala gartaa aayadaha isku agag ee qur-aanka kariimka ku jira sidoo kale uu caado ka dhigtaa arrintaas isagoo u maraya waddooyin kala duwan iyo sidoo kale dhammaan waqtiyadiisa si gaar ah marka uu dukanayo salaadaha waajibka ah inta u dhexaysa addinka iyo aqinka salaadaha sunnada ah iyo qiyaamuleylka laba-iyo toban waa inuu ku dhaqmaa qur-aankan cadiimka ah isagoo raacaya awaamirtiisa islamarkaana ka fogaanaya nawaahidiisa iyo waxa uu ka reebayo qur-aanku maxaa yeelay gafafka ama dembiyadu waxay tegsiyaan cilmiga nas'alu allaha alcaafiya saddex iyo toban waa inuu qofku iska ilaaliyaa inay naftiisu cajabiso iyo inuu quruur galo afar iyo toban waa inuu qofku ka qayb galaa xalaqaadka lagu xifdiyo qur-aanka kariimka hase ahaatee uusan si gaar ah ugu tiirsanaanin haddaysan ahayn joogto balse waa inuu ka dhigtaa wasiilo uu kaalmaysto shan iyo toban waa inuu qur-aanka kariimka la mudaaraseeyaa shaykh mudqin ah ijaaso haystaa fahmo leh caqli badan qaladaad ka garanaya ku wanaagsan inuu helo macluumaadka ijaaso ku siinayaa cibradu ma ahan in ijaasada uu ku siinayo sanadkeedu yahay caali balse halka laga fiirinayo waa tayada ay leedahay qiraa'adiisa lix iyo toban ha kaga mashquulin qorshayn xifdiga hana noqon qof marba meel u guura si uu u xifdiyo qur-aanka sida in aad isku daydo inaad qoraal ku xifdiso ama qalab casri ah iyo wixii la mid ah balse samayso qaab kugu habboon oo aad qur-aanka u xifdin karto si uusan wakhtigu kaaga dayacmin guurguuritaankaas faraha badan ee aad samaynayso awgii toddobiyo toban raashinku wuxuu saameeyaa xifdiga waxaana habboon inuu nidaamsan yahay islamarkaana la yareysto lagana fogaado dheragta iyo baruurta sababtoo ah dheragtu waxay tegsiisaa fahamka waxaana sidoo kale habboon in jidhka la siiyo wax uu ku awoodiysanayo iyo in caqliga lagu nashaad geliyo cuntooyinka faa'iidooyinka u leh jidhka iyo maskaxda qaarkooda sida malabka siddeed iyo toban waa inuu qofku ka fogaadaa wehsiga iyo shaqola'aanta una degdegaa sidii uu u daaweyn lahaa arrimahaas ka hor intaaysan ka sii darin kadibna aysan booskii xifdiga degin qoomamo iyo shalayto sagaal iyo toban in yaraanta laga faa'iidaysto iyo cumriga intiisa hore iyo in la dadaalo markii uu qofku da' noqdo ajarkana aan la iska dayicin arrinta labaatanaad ee ugu dambaysa waa inaad kaashato ducada lana fiirsato waqtiyada ay mustajaabada tahay qormadan oo aan idiin soo koobnay kuna qoran luuqadda carabiga waxaan ka soo xiganay madrasada daarulqur'aan litaxfiidi alqur'aani alkariimi wa tasxiixih ee ku taala degaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose
مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير من
guud ahaana intaas ayaan toddobaadkan ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في ليالي الكرب فضياه مشرق في دروب الموكب فضياه مشرق